Munaasabad kooban oo la geshiyay Digaag xarunta Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Buluugga ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhiiday magaalada Muqdisho. Xafladda Shir-dhiga weyn baa ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Dalka ee Soomaaliya. Xafladda Shir-dhiga weyn baa ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Buluugga iyo mas'uuliyiin kale. Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Buluugga ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo ku dawahey munaasabadda shir-dhiga xarunta dhexe ee Wasaaradda Kalluumeysiga iyo ku warbiyi dadaalka laga dhisayo xaruntan cusub taaseyti oo ka howlgali doonta wasaaradda.
waxaa sharaf weyn noo ah maanta mudan ra-iisul wasaare dadaal dheer kadib burburkii daataan oo ujeedo oo dowladdii hore dhexe ay dhistay oo runtii la isku dayey laba kun iyo lix iyo tobankii in la dayactiro laakiin markii lala tashaday khubaro xagga dhismaha ah ay sheegeen inay halis tahay oo aan lagu sii jiri karin wasaaradda waxay xoog saartay inay hesho inay dib u dhisto wasaaradda kalluumeysiga oo hadda si ku meel gaara ugu shaqeyso xarumo kale ilaahay mahadii iyo dadaal aada qeyb ka tahay oo runtii aan muddo soo wadnay waxaan ku guuleysanay inaanu helno fankii aan ku dhisi lahayn wasaaradda oo dhismo gaarayo saddex dabaq iyo dabaq afraad oo laga sameyn doono service laga sameyn doono muddo kooban oo aan ugu talagalnay siddeed ilaa sagaal bilood inuu ku dhammaado dhismaha sidaan qorsheynayno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in dalku u samartan ay wasaaradda kalluumeysiga si hansaarta kheyraadka badda ka jara waanay unku ku faa'iideyta bulshada soomaaliyeed taaseyti uusa sheegay in wadanka baaha badan uus unku baha doona wasaaraddan waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee qaranka waxaana keenaya fiilka ay ka shaqaynayso ayaa qaranka ugu fadhiyaa muhiimad weyn soomaaliya oo ah dal barwaaqo ah laakiin dadkeedu faqriya nasiib darro markii ay ka faa'iidaysan waayeen khayraadka ilaahay dhigay ayay wasaaraddani waxay hoggaaminaysaa khayraadka ilaahay dhigay dalka kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a beeraha waxaa ka mid ah kalluumaysiga haddee dhulka ay wasaaraddani u xil saaran tahayna beriga aan leenahay buu toban jeer kasoo laholaama iyadaa u dhul weyn marka waddankan wuxuu marti uga yahay wasaaraddan inay soo saarto khayraadkaas inay ka faa'iidayso si uu waddankani uga baxo majaacada iyo baahida ku soo noqnoqotay sinis intii uuba waddan ahaa oo dhanba jirtayna qorshooyin fara badan oo aad u wanaagsan baa wasaaradda hor yaalla